Waxbarashadu waa aasaaska horumarka iyo nolosha, taas oo qof kasta uu u baahan yahay inuu helo waxbarasho waxaana lagama maarmaan ay u tahay nolosha iyo horumarka qof kasta oo bini'aadan ah. Waalidiinta ayaa lagu tilmaamaa in ay yihiin macallinka ugu horreeya ee isdhexgalka aadanaha ee ilmaha ay la kulmaan. Waalidiinta degmada Doble ee gobolka Jubbada Hoose ayaa lagu booriyey in ay ka warqabaan waxbarashada carruurtooda isla markaana ay ku dhiirrigeliyaan.
door badan ayay ka qaadan kartaa hooyada waxbarashada ubadka waxa ugu badan ee waxbarasho ama ku baraarujiya ama waxbara ama ku gacan qabtana inta badan waa hooyooyinka marka hooyooyinka waxaan leeyahay door muhiim ayay ku leeyihiin ilmaha waxbarashadooda marka waxaan leeyahay in hooyo kasta oo awlaad ilaahay uu siiyey inay ilmaheeda sidii wax u baran lahayd ay ku dadaasho si uu beri ka maalin ugu yaraan isagu isu anfaco ama adiga u anfaco marka ilmaha haddaan kolley waxaa la yidhi een caruurta gaalana maaha saalna maaha kolba waa kii lagu daro haddii aan ilmaha yacni waxbarashada lagula dadaalin meel dhexe unbuu ka baxaya aqli hadda isaga soo kala celinayaan oona lahayn magacayga waa marayn axmed kuna waxaan ku noolahay magaalada dhuuble waxaan ka mid ah waalidiinta ku nool magaalada dhuuble door weyn ay ka qaadan karaan inay ma- maxaan ku dhahay waalidiinta ay ku baraarujiyaan ilmaha waxbarashada waxaan ku dhahay waalidka hadday marka ilmaha ay waxbarasho ay geenin ilma cunugisa iska taga asag waxbarasho ma aadaayo maxaan ku dhahay waalidiinta inay ilmaha waxbarashada geeyaan ay ku baraarujiyaan hooyo ord dugsiga aad iskuulka aad wax soo bardhaha waalidiinta door muhiim ay ka qaadan karaan aad u weyn haa ay ka warhayaan in yar mooye inta badan maxaan ku dhahay waalidiinta ilmaha waxbarashada ay ka warhayaan maxaan ku dhahay xilliga iskuulka aadayo hoo- siiba hooyada guriga joogto aad bay ugu warqabi kartaa cunuga marka dugsiga aadayo ama iskuulka aadayo waqtigu ka imaanaya iyo waqtigu tagayo iyo waqti kastaba macalimiinta la baraa la kala hayaa waa la isu caa macalin cunug hebel ama kuu imaaday macalinku kusoo waay cunugii ma imaan door muhiim ay ka qaadan karaan waalidiinta waxaan ugu baaqayaan ee ilmaha dhiirigeliyaan waxbarashada ay ku ilaaliyaan ee ilmaha maraajaca ay ku sameeyaan marka maxaan ku dhahay casharada lasoo siiyo oo si fiican maxaan ku dhahay ilmaha wax loo baro oo ilma- waalidiinta iyo ilmaha aad iskaga warqabaan oo macalimiinta iyo waalidiinta iska warqabaan intaasaan ku baraarujinaya waalidiinta iyo macalimiinta ku nool magaalada dhuuble